gobolada dalka koonfurta suudaan weli waxaa ka soo baxsanaya goobaha colaaduhu ay ka taagan yihiin ganacsato soomaaliyeed oo intooda badan ku hanti beelay xiisadaha colaadeed ee dalkaasi ka taagan tiro horleh oo ku dhow laba boqoloo dad ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha safaaradda soomaaliya ee magaalada juba ee dalkaasi koonfurta suudaan kuwaasoo si diiwaangelinaya inay ku laabtaan soomaaliya haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray qaar ka mid a dhallinyaradaasi kuwoodii ugu dambeeyey ee dhowaan soo gaaray safaaradda iyo safiirka soomaaliya ee dalka koonfurta suudaan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan diinaari waxaana ugu horreyntii aan ku hormarayaa dhallinyarada ganacsatada ah magacaygu waa mole cali cumar saan kuu sheegay waxaan ku suganahay dalka south sudan caasimaddiisa jubbaland on kaala soo hadlay waxaan iminka kaala soo hadlaya safaaradda dhexdeeda marka dhulka aad ku ganacsanaysay bal waxaad ka warantaa waxyaabaha kaasoo kaxeeyaad uga soo carartay shaksiyan
haddii aan kuusoo koobo orta meesha dagaal aada u xun baa ka dhacay oo ay waxaa isku dagaalay mucaaradka iyo dawladda kadib mucaaradka ayaa meesha qabsaday hantidii dadkii soomaalida ay haysteen ee iskugu jirtay magaranaysaay gaadiidka dukaanada dhammaan wixii hanti ay lahaayeen halkaas waxa si toosa ula wareegay mucaaradka kolley dadka mucaaradkana haddaad aragtay waxay waddan qabsadaan kolley hantidii wixii iyagaa isticmaalaya heshiiska soomaalida dadkiina saasaan anagu lanaga soo daabgareeyey waa tahay waxaana hawshaa ka shaqaysay safaaradda waayahay oo safiirka ugu horeeya adiga maxaa kaa maqan shaksiyan maxaa lagaa qaatay waxaan ku jirnaa dadka gawadhida tiinba isku ka maqan yihiin ilaa annaga kamban ahaan waxaa naga maqan ilaa toddoba gaari baa naga maqan oo tiimbara dokumentiyadoodina waxaan shalayto idaacadaha inaad ka daawanaysin baan filayaa safiirkan dokumentiyada ila buugyada gabardhida yunifan si toosa u wareejinay safaaraddana haysa waxaana noo noo ba- ballan qaadeen inay gabardhida ayada dib u soo celin doonaan sida ugu dhaqsiyaa badan leh isla markaa proceskiina way bilaabeen oo saaka informationka aan ka helinay safaaradda in wasaaradda arri- arrimaha dibadda ay dhammaan gabaadhidii iyo buugyadoodii waxoodii o dhan si toosa ay ugu qoreen ay wasaaradda arrimaha dibadda isla markaa la inform gareeyo loo sheegay in hantida dadka soomaalida ah ay safaaradooda mas-uul ka tahay wasaaradda arrimaha dibadduna ay wasaaradda gaashaandhigga Eh, maadaama safaaradaha wasaaradda arrimaha dibadda wada shaqeeyaan wasaaradda gaashaandhigga informationka la gaarsiiyo hantidaana waxaan rajaynaynaa in eh, safaaradda runtii doorka kasoo bixi doonto maadaama howlo badanba ay fulisay oo magaranaysa hanti badan oo la dhacay waa tahay wax walba ay raad leeyihiin documenti hayaan waayahay inta laga helayo hantidiina raadkeeda ma waxaad sii joogaysaan eh, magaalada jubba aagga safaaradda wakhtigan aad joogtaan mise waxaad damacsantihiin inaad waddankii aadaan horta iminka waxaan degannahay safaaraddaadaas weli noo noqotay yani safaaraddu iyadoo dhammaan shacabka south sudan ku nool wixii gobolada ka yimid safaaradday si toos yihiin safaaraddan waa qayb ka degannahay runtii aad baa lanoo soo dhaweeyey safaaradda yacni dadkii magaranaysaa dhibaato haysta oo dhan safaaradda lagu soo dhaweeyey safaaraddan degannahay inta hawlahayga waxay caddaanayaan safaaraddu dadaalkaa aadka ay wado ee saaka ay bilowday waxaan sugaynaa insha allah bal in bal ilaa afar cisho ilaa shan cisho intay qaadanayso aan sii joogno dadka wixii kale jiracsanaya ama dumara ama carroodana inay iyagu iska tagaan oo iyagu ay wadankii ku laabtaan oo diyaar fly- fly- flightkan dawladdu soo dirayso oo dad badan aada u diiwaan gashan yihiin oo dad badan baa diiwaan gashan dawladduna waxaan filaya kolley warkayga way maqlaysaa waxaan cod dheer ugu gudbinaa dawladda in barnaamijkan safaaraddu ay waddo ee ay hormuudka ka tahay dawladduna runtii roolkeeda horey u ciyaartay ee ballanqaadadii looga bartay iyo hawshiina waxaan ka codsanaynaa dawladda inay diyaarad dadka ha usoo dirto waa tahay diyaarad dadka meesha ku sugan ilaa falayd afraad ilaa shanaad wa- yacni way aad bay u badan yihin dadka walaal marka waxaan dawladda yacni kaga faaidaysanaya chancekan in ay usoo diraan diyaarad si dadka gobolada ka imanaya weli way soo dhacayaan dad badan baa ku harsan meeshan ka nimid iminka faariya meesha ka nimid ilaa waxaa ku harsan haddaan qiyaarsoona khaldanayn ilaa afartan qof baa ku harsan dadkaas oo dhan hantidooda way maqan tahay halkan maa safaaraddu la kusoo degaya markaa balin dawladdu ay safaaradda lafteeda jam bay safaaradda noqonaysaa oo dadkii goboladii kale boor qaar baa ka imanaya malakaal qaar baa ka imanaya meesha lagu soo degaya waa safaaraddii in safaaradda lafteeda hawshii loo fudeedayo oo dadka ay diyaaradda ka saarto oo sida ay dawladdu ku qaado ayaan ka codsanayna Een, bal adna magacaaga iigu bilow magacaygu waa daawud xasan axmed waa tahay daa-uud een, halkeed ka timid gobolkee gobollo badan aan horta soo maray sidii sheegay walaalkii igu horreeyay hadda gobolka ugu dambeeya waan ka imaad waa boor ee ma waxaad ka mid tahay dadka gaadiidleyda ah mise dadka dukaamada halkaasi ku lahaa dadka ganacsatada oo bisinka kulahaa dukaamada maxaa ka dhaqan hantidaadii dimasha dagac cadan baa ka dhacay dadkii waa la booday nin xoolo haystay nin baabuur u taagnaa nin xoolihiisii dibaqaar ku jireen nin maaragtay waxsee dadka si walba isugu jireen marka laakiin wixii nin walba wixii gacanta uu ku haysan kaha waa laga qaatay adiga shakhsiyan maxaa lagaa qaatay dee laba dukaan marka hanti intee leeg ayaa dukaamadaasi ee lagaaga dhacay ood haatan gacanta ku hayn wallahi kolley hadda kolley qorashka ee lagu shaqeynaya waxaa isdhihi kartaa waa lacag soddon kun ama afartan kun oo dollar marka dad qof shirkad bay isugu jireen qofna oo keligiisa shaksiyan u leeyahay marka kolley anaga dad shirkadaan kamid ahayn wixiina waa khasaaray marka een wax rajo a ma leedihiin mase waktigan inaad dib ugu noqoto soomaaliya ayaa kuu qorshaysan wax rajo oo hadda soo jidaan aan ka leenahay hadda ma jirto xaaliyan in aan soomaaliya ku laabana aan doorka bidaynaa magaalada boor goobihii ku dhowaa ee dukaamadaada lagu beliloqaystay sida aad ii sheegtay ma uga soo tagteen dad soomaaliya oo iyagu fursad u heli waaye aanka inay kasoo baxaan ha way jiraan dad waxaa jira markii la cararay bedelay u n-ka oo safaaradda in ay soo bixiso mo aan soo bixin karin hataa way jiraan waayahay ambasador cabdiraxmaan maxamed nuur cabdiraxmaan dinaari bal waxaad ka warantaa dadka tiradooda inta ay la eg tahay wakhtigan ku sugan ee safaaradda bismillahi raxmaan raxiim zahro waa mahadsan tahay dadka safaaradda hadda ku sugan oo aan register garaynay ama aan maaragtay qornay waxay gaarayaan ilaa laba boqol welina waxay dadku kasoo socdaan gobolada bantu oo hadda mar shalay toddoraad la xoreeyey dad ba ay u suurta gashay inay kasoo baxaan sidaas oo kale goboladay dadku ka wada imaanayaan marka ay fursad ay kusoo baxaan helaan waxaanan kala xiriirnaa qaramada midoobay xafiiskeeda dadkaasi sida ay maaragtay diyaarada usoo saari lahayd maanta ugu dambeysay waxay ka yimaadeen state kamid a gobolka ferian oo unity state marka way soo dadku badanayaan gobolada kala duwan kala imaanayan mardow hadda waxaana soo gaaray yay ka yimid sidaas oo kale marka waa gobollo dhowray dadku ay ku kala daadsanaan meel kastoo soo sugaana dad soomaaliya ku ganacsanayay dagaalku markuu ku qabsadana dadku way ku hantibeeleen way ku dhibaatoobeen marka qaarkoodna waa uuri yareen soo raaceen qaar diyaaraday soo raaceen qaarba siday ku yimaadeen oo ay hadda waxaa nagu sugan oo aan fajinay ilaa iyo laba boqol oo qof oo isugu jiro haween ciyaal iyo maxaan ku irahda rag dhalinyaro u badan iyo rag shaqaysanaya oo ganacsata ahaa oo qeybaha kala duwan ee bulshaday isugu jiraan dadka aan fajinay oo aan waan u diyaarinay inay dhowaan dib ugu noqdaan dalka waa tahay ee hore waxaad usii qaadeen laba duulimaad marka dadkani labada boqola tiro intee la eg baa kusoo kordhi kartaad is leedahay oo weli dhulka ee baadiyaha ah kuwa ku dhaqan gobolada qalalaasuhu uu ka jiro ee jibbo isugu imaanaya wallaahi ilaa hadda waxaan qiyaasaynaa inta waa iska qiyaas kontomeeye horta inay maalmaha soo socdana soo gaari doonaan laakiin weli waxa weeye waxaa jiro dhul go-doona oo xataa communicationka aanan jirin oo isgaarsiintu ay ka go-an tahay marka anagu waa sugaynaa cid kasta oo markaa ka timaado gobolada waa soo dhaweynaa kadibna waxa waaye waxaan u sameynaa inaan maaragtay magacyada iyo aan registration u sameyno kadibna aan markaas dalab u sameyno laakiin waxaa moodaa hadda dadku inay soo ururayeen hadda labadan boqol ugu dhib badan oo in badan oo kamid a aan waxba haysan oo hantidoodii meeshii ku waayey xitaa ay meel ay hoydaan aana haysan cunto aana haysan oo dadku dhibaato badan ka muuqato xitaa saakin waxaan arkaya gabdho oo maaragtay shaqaysanayo oo iyagana soo qaxay oo markii dagaalka uu meesha ku qabsaday ilaa hadda waxaa xitaa jiro gabdho ku xayiran deegaanka sideed wiil maanta ay ka timid oo laba gabdhood iyagana aad aan uga wursannahay marka dadku way isa soo maaragtay marba marka dambeysa way iska soo daba dhacay laakiin waxaan rajeyneynaa oo loogu darin hadda waxaa waaye hayskana saaran labadan boqol rabno in aan maaragtay dowladda aan ka dalabno in ay diyaaradda ugu sida ugu dhaqsaha badan loogu soo diro si culayska uu nooga fogaado waxaa jira dhalinyaro fara badan oo rajo wanaag ka muujinaysa gaadiid ay lahaayeen oo lagu qabsaday dhulka colaaduhu ay ka jiraan marka rajo intee la eg baad leedihiin inaad hantidii dadka ay lahaayeen aad baadi goobtaan taas waa mas-uuliyadeena waxaana ka guddoomay documenty ama logbugyadii ay baabuurta ku hayeen oo hantidoodii ku cadaynaysay ilaa laba iyo afartan baabuur oo shirkad lahayd dhinaca kale waxaa jiro baabuur fara badan oo iyakana xadka etoobiya iyo south sudan ku xayiran oo gambela gobolka la yidhaahdo iyagoo ka tallaabi rabay laga celiyey oo yidhaahdeen ma gudbinaysaan ilaa safaaradda nala soo xiriirto iyagoo khatar uga baqay labiiyo afartan nidaamkan haddana soo gaadhayna already waxaan u diyaarinay qoraal oo aan u gudbinayno wasaaradda arrimaha dibadda si ay ula sii xiriiraan wasaaradda gaashaandhigga ka horna waxaan sameynay hiran waxaa la sameeyay governorka haysta gobolkaas oo maaragtay feriam la yidhaahdo unity state waxaanan kala hadalnay baabuurtaas laba iyo afartanka uu isagu hadda gacanta ku hayo in maaragtay ay leeyihiin muwaadiniin soomaaliyeed sidaas awgeedna ay dib usoo celiyaan marka wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi gaas intii uu socdo baabuur ma soo celin karno oo baabuurta lafteena isticmaalayna laakiin wixii qarribmana waxaan dib baan maaragtay aan wada hadli doonaa wixii kale oo markaas aan haynana way kusoo wareejin doonaa laakiin dagaalku inuu naga istaaga uu dagaalku dhamaada waxaanan ururinaynaa wixii documentiya oo dadkuna waa u cilaaminay waxaan ugu baaqnay inay safaaradda lasoo xiriiraan wayna bilaabeen way lasoo xiriireen wixii documenti rasmi wato oo sidaas oo kale raadraac leh in aan wasaaradda arrimaha dibadda iyadana ay wasaaradda gaashaandhigga kala xirin safiirka soomaaliya ee koonfurta suudaan cabdiraxmaan maxamed nuur cabdiraxmaan dinaare ayuu kaasi ahaa waxaana khadka sidoo kale kula jiro ka horreeyey laba dhallinyaro ah oo ka mida dhallinyarada kasoo baxsanaysa goobaha colaaduhu ay ka taagan yihiin yimidna wakhtigan safaaradda soomaaliya ee magaalada juba